إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقي سيال وركا صبح نميدا عد إسلامي قاية الفرقان قد بدي سنة وحا كمدا عيدا مدى حركة مجاهدين تال الشباب يا وارو يا قرحيو كفولي قبل كشب الله هوسي كواسو يدي مشايا داوع كن نقدان عيدا مدى ششايا يكوى دولة فدرالكا فافاينو ديرا دهيا لقيه ليا قاري مالنتي شلاي كرق مدى دولات كمقالة عيري قابة حرونتو قبل sanaag kaasoo uu khasaare ka soo gaaray ciidamo ka tirsan maamulka somalilan dowladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday tallaabo ay dadka isaga jeedinayso kadib markii dadweynaha magaalada muqdisho ay cabasho ka muujiyeen lacago uu maamulka gobolka banaadir ku soo rogay qoys weliba oo deggan magaalada haween umulisooyin ah ayaa dowro caafimaad lagu soo gebagabeeyey gobolka shabeellaha hoose maamulka somalilan ayaa burburiyey xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dad danyar ah islamarkaana ku yaala magaalada hargeysa munaasabad ayaa loo qabtay arday ka qalinjebiyey mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose beelaha murursade iyo habar eji ayaa diya ku kala qaatay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud toogasho ay ku dhinteen tiro dad ah ayaa ka dhacay gobol ka mid ah waddanka kanada intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door koronaa iminkana u diyaargarooba isagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan kow iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo qaraxyo ka fuliyey gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay dulaadka magaalada marka qaraxan oo maalintii shalay dhacay ayaa laga yaabaa in khasaaraha intaasi uu ka sii bato sidoo kale ciidamada shisheeye ayaa qarax lagula beegsaday dulaadka magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada shisheeye ayaa qaraxa kadib hakiyey socdaalkooda iyagoona ku mashquulay ururinta meydadka iyo dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxan ay la beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale qarax ayaa ka dhacay fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin awdhigle ee shabeellaha hoose laba askari ayaa ku dhintay qaraxa ka dhacay gudaha awdhigle iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba iyo toban kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xabashida etoobiya ee ku socdaalaya deegaano ka tirsan wilaayada baaya bokool lala beegsaday qaraxyo xooggan oo ay khasaarooyin ka soo gaareen faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa gaari maalintii shalay ku rogmaday dulaadka magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan ciidanka somalilan ayaa ku dhaawacmay shilka halka hal askari oo uu geeriyooday waxaana meydadka iyo dhaawacyada askarta la geeyey ceerigaabo iyo hargeysa dowladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday tallaabo ay dadka isaga jeedinayso kadib markii dadweynaha magaalada muqdisho ay cabasho ka muujiyeen lacago uu maamulka gobolka banaadir ku soo rogay qoys weliba oo magaalada deggan faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya wariyeena cabdisamed cabdulaahi xilli dhowaan qaar ka mida degmooyinka magaalada muqdisho lagu arkayay warqado ay guryaha dadka ugu geenayeen maamulada degmooyinka taas oo ay lacag uga dalbanayeen qoys weliba ayaa waxaa soo shaacbaxaya warar la xiriira arrintan iyadoona dowladda federaalka ah ay qaaday tallaabo ay dadka ku qancinayso maadaama ay maamuladeeda bilaabeen inay dadka weydiistaan baadaan nuuceeda horey loo arag cabashooyinka isdabajoogga ah iyo go-aamo adag oo ay reer muqdisho ka yeesheen lacago qoys weliba lagu soo rogay ayaa sababtay in dowladda federaalka ay dib isugu laabato islamarkaana isbeddel ku samayso qaar ka mida guddoomiyaasheeda oo u magacaaban degmooyinka magaalada muqdisho tallaabooyinka ay qaadeen waxaa ka mid ah in xilkii ay ka qaaday cabdiraxmaan sayid cali oo ahaa guddoomiyaha degmada shibis kaasoo samaystay warqado u gaar ah uu dadka lacag uga qaadanayo afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ku dhawaaq wareegto uu sheegay inay kasoo baxday cumar finish oo dowladda federaalka uu magacaaban banaadir kaasoo horey usoo ahaa dagaal ooga xamarna dhiig badan ku daadiyey
duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa xilka qaadis loogu sameeyey guddoomiyaha degmada shibis abdiraxmaan sayid cali xuseen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay warqadda sumadeedu tahay ma ga ga da shibis eber labo toddobo ee laba kun iyo labaatanka ee soo baxday kana soo baxday xafiiska guddoomiyaha degmada shibis kuna saabsaneed amar joojin dhismooyin guryaha taasoo ah warqaddan uu soo saaray guddoomiyihii degmada shibis markuu arkay sifaha sharci darrada ah ee uu dadka deegaanka lacagaha ugu qaadayo markuu arkay khirashada guddoomiyaha degmada shibis qaadista lacag aan sharciga waafaqsaneen kana hor qirtay guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir asigoo la tashi la sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa wuxuu soo saaray waxaa xilka guddoomiyaha degmada shibis laga qaaday mudane cabdiraxmaan sayid cali xuseen islamarkaana loo diray waaxda dembi baarista ee c i d da xilka qaadista guddoomiyaha degmada shibis ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan magaalada muqdisho degmooyinkeeda lagu qaybinayo warqada ka socto maamulada gobolka banaadir ee dowladda federaalka kuwaasoo dalbanaya inay qoys weliba lacag dhiibaan iyo sidoo kale inay lacag ka rabaan milkiilayaasha guryaha sida warqadaha qaar lagu arkay haween umulisooyin ah ayaa dowro caafimaad lagu soo gebagabeeyey gobolka shabeellaha hoose warbixin warkaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya waryaheena maxamed ciise maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa dowro socotay afar maalmood usoo gebagabeeyey dumarka ku dhaqan deegaanka kunyabarow ee qaabilsan umulinta haweenka haweenka dowrada loo soo xiray ayaa ka koobnaa umuliso dhaqameedyo iyo kuwa xirfadlayaal ah waxayna ku qaateen casharo kala duwan munaasabada lagu soo xirayey dowradan oo ka dhacday deegaanka kunyabarow waxaa ka soo qayb galay dhakhaatiir culamaa uddiin mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo nabadoono waxaa kelimad qaatay ugu horeyn nabadoon kufridiid oo ah nabadoon soomaaliyeed isagoona ka hadlay doorka ay ku leeyihiin haweenka dhanka caafimaadka xaqiiqatan marka waxaa ka dhigan qaybaha caafimaadka marka la qaybiyo qaybta umulisadu waxay ka dhigan tahay wadnaha oo kale qofka noolaha wadnuhu halka uu ka taagan yahay ayay hawshaani qaybtaani caafimaadka bulshada ka taagan tahay maxaa dhacay waa waxaanu ku ligayaa ana soona wada marnay haddaan yarnay haddaan weynahayba marka dhibaatada ay leedahay kulligan waa wada garanaynaa marka waxaa waxa weeye qofka wax dhaqay bay weliba tiiraanyadoodu si fiican ugu taalo waxaad garanaysaa markii la yidhahdaa haweenta ay kuu sheegto in foole hayso markiiba waxaad ku degdegaysaa qalbigaagu dhakhtarkii u gaarka ahaa inaad raadiso
sidoo kale mid ka mid ah dhakhaatiirta casharada siinayey ayaa sharaxay waxay ku qaateen dowrada socotee muddo afar maalmood ah wuxuuna sheegay in la guddoonsiiyey qalab caafimaad oo taya leh waxaan halkan u joognay muddadaa afarta beri ah dowro soo socotay afar maalin taas oo ka koobnayd dowro sharci ah iyo maadi labadaba isugu jira ahdaafta ama ujeeddada loo qabtay waxaa waaye in lagu ta'hiiliyo aqoontooda diineed kor loo soo qaado iyo midda maadiga ee xagga caafimaadka ah labadaba in la ta'hiiliyo kor loo soo qaado aqoontooda ayay ahayd qayb ka ahayd ahdaafta loo qabtay hadafka labaad ee loo qabtay waxay ahayd in la tayeeyo la dhiso umulso dhaqameedyada inta badan umulsooyinka xeerfadlayaasha aha waa dhisan yihiin balse kuwa dhaqameedyada ayaa inta badan u baahan in la dhiso laga dhiso xagga sterilizationka ama nadaafadda xagga mataqaanaa dhalmada oo kale hadday qalad ku imaato oo kale sidii la rabay normalka ee si ka duwan hadday ku imaato qaabkii ay u toosin lahaayeen ay ula macaamili lahaayeen in la fahansiiyo qalabkaay isticmaalayeen naftirkooda in la kontaroolo hadday jiraan qaabkii ay u isticmaalayeen wax laga fiiriyo haddii ay u baahan yihiin xaggaas laga tayeeyo oo lagu siyaadiyo qalab iyo markaasi baahiyaadkooda dhan kastaba laga dhiso ayay ka mid ahayd ahdaafta labaad ee loo qabtay dowladan waxaan siin doonaa insha allahu tacaala umulisooyinka qalab aan ugu talagalnay ay ku dhalin doonaan haweenka muslimaadka insha allahu tacaala qalabkaas oo ka kooban sadad oo kuwii ilmaha lagu dhalinayo oo kale kuwii xudunta lagu jarayo oo kale kuwii xarigii xudunta lagu xiraayo oo kale sakiintii manqasyadii waxyaalihii la xiriiray ama delivery setka la dhahayo oo dhalmada lagu dhalinayo ayaan guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala dumarka dowrada loo soo gebagabeeyey ayaa ka warbixiyey waxa ay ku qaateen dowrada ilaahay ayaa mahad leh kun jeer ilaahay baan ku mahad celinaynaa maaragtay nimcada uuna siiyey oo ah islaamnimada iimaanka iyo amniga aanu haysano oo dad badan oo walaalihiin maanta ayna haysanin amase ayna awoodu lahayn ina maaragtay iyagoo nimcadii caafimaadkii wixii haysta ay ka faa'iidaystaan ilaahay baan mahaddaa subxana watacaala mahad celinaynaa kadib waxaanu mahadda u celinaynaa oonu maaragtay ugu mahad ballaaran u celinaynaa doctoorka jazaaka allahu khayran baan leenahay doctoorka ilaahi subxaana wa tacaala abaalkiis maaragtay mithaalkiisoo kale ha badiyo abaalkiisana ilaahi subxaana wa tacaala janatulfardowsa ma'wigiisa ha ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ana waa galtumasano maroo laydhahaa towbar ebedkay magalne anagoo haddii konton jir ah maalintan walaalahay walbadan ayaa ku faa'iidaysada dhiigbahka ilmaha lugaha soo hormariyayaan ilmaha gacanta soo hormariyayaan ilmaha haduun shaleentiyo soo hormariyayaan intaasay taa ku faa'iidaysada walbadan aan haddan ogeyn aan hadda ogaadii jira faa'iido weynba ka hale faa-iido badan ayaanu ka helnay faa-iidada tan ugu muhiimsaneed oo kalena waxay ahaadeen midda caafimaadka makaatiibta caafimaadka ee ka dhisan wilaayaadka ayaa waxay xoogga saaraan sida ay bulshada ku dhaqan wilaayaadka ayagoo xaqabtiri lahaayeen baahida ay u qabaan caafimaadka waxaana ka furan xarumo caafimaad oo lacag la-aan ah sidoo faahfaahinta warkaana ku eegaya waryaheena maxamed cali aadan maamulka somalilan ayaa burburiyey xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dad danyar ah islamarkaana ku yaala magaalada hargeysa qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya maamulka somalilan ee ka taliya gobolada waqooyi ee soomaaliya kaasoo burburiyey xarumo ganacsi oo ay lahaayeen iyadoo uu maamulku ku marmarsiyoonayo inuu xaaqayo qashin yaalla suuqa magaalada hargeysa bulshadan oo isugu jira kuwa danyar ah islamarkaana u shaqaysta carruurtooda ayaa sheegaya inay si aada uga soo horjeedaan dumista lagu sameeyey xarumahooda ganacsi xilli maamulka uusan doonayn inuu iyaga wax u qabto haddaba waa kuwan qaarkood oo saxaafadda la hadlay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waannu cabanaynaa waxaannu ka cabanaynaa meheradaannu haysanay halkanaannu deganayn waanala dumiyey markii nala dumiyena qoxoontaanno halkaasaannu buuga saarar baannuku ku jirraa meherada ma haysano cidna wax noo qaban maysaan ilaahay ahayd wallaalo waxay noo qabanayaana ma jirto ramadaan baa soo gelaysaa wixii aannu ku shaqaysanaynay na waa naga xumeeyeen meelkaa cidnadaanaannu taagtaaganna dadkan waa tii wuxuu baahan yihin meel la dejiyo suuqyo loo dhiso dadkan waa dad baahan reer walba toban qof bay gabadh walba haysaa iyo nin walba marka waxaan u baahannahay si degdegyo in loo siiyo beddelkoodii in qashinka laga qaado in suuq loo siiyo in suuq dowladdu u dhistay u baahan tahay maatidan dad maatiya weeye qof walba toban reer buu hoogsada markaa dadkan waddada deganaa baahidaa dejisay in masalan madaxweynaha waxaan leenahay si degdega aqal meel u dhis xashiishkanna ka qaada dowladda hoose cudur yaa laga qaadi yaan leenahay degdeg naga dumiyeen waa la fahmay carruuraha ka masruufaynay ha naga dumiyaane qashinkiiinu dhex yaallaa kiyoo nagu qoyey hadduu karbaash ahaa iyo hadduu maamulka iyo jajaray ahaa iyo hadduu qoryihii ku dhisnaan ahaa wixiiba halkii bay nooga dhaansayin walaalayaal haddana eri baa noogu jira waxaan idka codsanayna meel kastaba horta aana dejaane inay qashinka naga qaadaan oo halkii loo dumiyey naga geysaan marka intaa aan naga qaadaan dee marka haddambe waxaa noogu talisaan baanu eegaynaa ka dambeeya laakiin qashinka meel baan baanu joognaa dad maatiyana waanu nahay maatiyana waxbaanu siinaynay inay naga bedeshaan oo naga qaadaan oo waxa naga rartaan ayaanu doonaynaa walaalayaal deeba waxaan kulka soo jawaaba sida ay noo gelaysaan ee noo kaalaya oo nala eega oo halkaanu ku noolayo nolosha iyada iyo darxumada dee kaalaya nala eegoo nala arka markaa waxaan doonaya de meelaan ku garacsano wixii horta naga qaada waxna aad dumiseen ee cagafta geliseen ee nagu ururseen naga qaada dee walaalayaa intaasaan idka codsanaynaa walaalayaal waxaan ka codsanaynaa matalan dad iska maxaasun ka shaqaynayay waxaasun warkaashin u ahaa waxaasun ka shaqaysanay baanu ahay marka waxaanu leenahay waxaa dhibaatadaa dhacday ee naloo geystay ee aan notiis nala siin ee aan waxba nala siin ee iminka qashinka yaallo meesha ee meesha meelaan u marna aanu leenahay ama meelaan u kaalin maanta kaga shaqaynayay walaalayaal waxaan ka codsanaynaa inaan naga wax naga qabataan oo naga foofisaan oo nagala hadashaan oo sidii aa waajibku ahaa ee dowladnimadu ahayd aa wax ka sheegtaan ayaanu idinka codsanaynaa dad u baahan baanu nahay wixii waa kaasoo wada buugsay waxaasaan la egtaalahay waxaan idin leeyahay idinkoo mahadsan waxaan hanalka nidaamiyo oo hanalka qaado oo hoos hanaloo eego dowladda somalilan danyar baanu nahay dad masaakiina weeye ayaa ku nool magaalada inay naga qaadaan qashinkaa qashinkii magaalada uqri koronaanu ka baqaynaa bay dhahdeen koronaaba halkana laga qaadaya marka maxay haytay inay naga qaadaan baanu ka codsanaynaa waxaanu leenahay fadlantaana naga qaada dowladdayadii baa tihiin inaadna baabi'isaan iyo inaad qashinkii noo daysaan dalba isqaban kara maaha maamulka somalilan oo ka mid a maamulada ku daaban xabashida etoobiya ayaa cadaadis xooggan ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo marar badan sidaan oo kale waxaa horay u dhacday in maamulkan uu burburiyey goobo ganacsi iyo guryo ay dad danyar ah leeyihiin kuwaasoo maamulka inkaar ku riday maadaama ay sheegeen inuu si cad u dulmiyey munaasabad ayaa loo qabtay arday ka qalinjabiyey mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose warbixin umuurahaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya wariyaheenna maxamed mu'dey axmed abuu muslim فليبهج اليوم فقد جئنا له من بين أيدينا ضياء مسرجا جئنا نحيك الفرح في أثوابنا من بعد عسر صار اليوم مخرجا فليبهج اليوم فقد جئنا له munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada alxikma ee deegaanka kunyabarow wilaayada shabeellada hoose munaasabadda waxaa loo qabtay dufcadii saddexaad oo ka qalanjebisay waxbarashada ardaydan oo haween ah qaarkood waxay bartaan kombyuutarka qaarna waxay bartaan xarqaanka iyada oo qolo kalena baratay cunto karinta xafladda waxaa lagu casuumay martisharaf kala duwan oo ka kala socday wilaayada iyo macallimiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xafladda waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardayda insha allahu tacaala haddana waxaan bilaabaynaa inaan siino ardaydii qalin jebisay shahaadooyinka insha allahu tacaala waxaana ugu horeeya ardayd la yidhahdo safiya ibraahim maxamed safiya ibraahim maxamed qismi dabq ardayda ku xigta bushra kamaal daahir bushra kamaal daahir qismi alxaasuub bushra kamaal daahir ardayda ku xigta maryamo cuhmaan bare waa qismi alkhiyaata ardayda ku xigta sundus ibraahim yuusuf qismi alxaasuub ardayda ku xigta ifraax muxamed xasan qismi alxaasuub ifraax muxamed xasan intaasa insha allahu tacaala barnaamijkii aan galabta isugu nimid insha allahu nooga egyahay ilaahi subxana watacaala waxaan كبرينا إنه عماشنا ونقرده خالصا لوجهه جئنا نحيك الفرح في أثوابنا waxaan waraysi la yeeshay mudiirka mu'asasada ee alxikma anigoo weydiiyey ujeedka xafladani ay u qabteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ee, xalfa- macnaha waxa xalfadda waxay ahayd ardadii qaybtii saddexaad oo noo qalanjabinaysay ayaa la gudwoon- la guddoonsiinayay shahaado allahna ku mahadsan subxaana wa tacaala ee, marka qaybta hadda ma qalanjabisay waxaa weeyaan qolada magaranaysaa cunto karinta iyo qolada kombiyuutarka iyo qolada ee, harqaanka baa hadda noo qalanjabin ugu dambeysay gruubkii ugu dambeysay weeyaan marka alxamdulilah marka saas ayaan ugu kalift macnaha aan u doorbirnay inaan ardayda aan ka farxino aan xalfad inoogu dhigno dhanka kale waxaa inoo suuro gashay in aan waraysanno ardayda kuwaas oo ka waramaya xaaladda waxbarashadooda magacayga waa xawa cabdiqaadir abdiraxmaan
xaaw cabdiqaadir waxaad ka warantaa adigu maxaad baranaysay ana waxaan baranayaa qaybta cunto karista arqaanka iyo waxaan kaloo baranayaa qaybta qur-aanka waa gartay saddex qaybood ayaadna baranaysay imisa maalmood bay idin socotay waxbarashadan waxbarashada waxay noo saa saddex bilood wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka socota waxbarasho kala duwan oo dadka faa'iido u leh adduun iyo aakhiraba جئنا نحيك الفرح في أثوابنا beelaha muruusada iyo habar eji ayaa diya ku kala qaatay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamaca soomaali inkastoo bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ay kala nabad galaan haddana qaybahooda ku nool dhulka soodimaha la leh maamulada shisheeyaha la shaqeeya ayaa mararka qaar waxaa dhex mara dagaal waxayna iska dilaan dad beelaha mursade iyo habaraje ayaa iminka waxay diya ku kala qaateen magaalada ceelbuur diyadaas oo ahayd dad horey loo kala dilay labadan beelood oo deris iyo walaalo ah waxay ka markhaati kaceen inay ka xun yihiin wixii horey u dhacay islamarkaasina ay diyaar u yihiin inay nabadgelyo ku wada noolaadaan xubno ka tirsan beesha habaraje ayaa waxa ay wareejiyeen lacag laga sugayay oo diyo ahayd fayska aan shala galab ka hoyaanna wuxuu ahaa lacagtii labada fays aheed oo fays soo horreeyey oo laba boqol iyo toban iyo saddex alaad iyo hal barkeed ahaa oo la iigu sheegay markii la lacageeyo sagaashan iyo saddex kun sagaal boqol iyo afartan dollar inuu ahaa oo reer awowa afar kun jirto siddeetan iyo sagaal kun iyo sagaal boqol iyo afartan saakana la ka sugaaya orugaa sidaas ma tahay ragga goobjooga awowayaal sidaa ma taha waxaa la rabaa bahasha in godka lagu rido inaan lacagtii wareejinan codsanaynaa wixii ka dambeeya way nooga dambeeyaan iyo xafladda iyo waxaanu isu hayna waa la yaqaanaa
colu intaa waa ka badnaayeen hadda walaalkay sheegee inaan rafadii lasoo dhaafa bixinno laba boqol iyo toban iyo saddex halaad iyo halbarkeed arafada hadda lagu dhowna aan bixinno sagaashan iyo saddex halaad waa wareejinaynaa wixii xalahoo kalena waa kasii dambaynayaan insha allahu si walaaltinima si ehelnima aan u fadhinaa kitaabkaas ilaahay ayaan hoos joognaa inaan ama ku suluxtanno ama aan haddii allaba kurooya waa kaas saasaan ku taagannahay saas ogaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaayada islaamiga ee galguduud ayaa juhdi badan waxay ku bixisay heshiisiinta labadan beelood iyo weliba in ay diyo kala qaataan weliga walaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba kutukade oo munaasabadda lagu marti qaaday ayaa waxa uu la dardaarmay ayaa waxa uu la dardaarmay beelahan walaalaha ah walaalayaalo waxa la dhoodhoobaya iyo waxa aan wadno odayaashu maalin kasta lacag sii qaad lacag soo qaad haye anug qora la fakaaya celi bal horta waxaas waxa ka socon maayaan waxaa la rabaa shaqada odagu waa in dadka la gaarsiiya laa ilaha illa allah gurceel ha haystaan hadday rabaan murtadiina gaal ha haystaan dadka miya afkooda dhegooda inuu iska leeyihin ya ma laha moogta waa in dadka hadda shaqada naqiibka caamka ee cidda u taalla waxaa waaye laa ilaaha illa allah inuu fahamsiiye inama almu'minuuna ikhwa ninna walaalkiis ma dilo nin walaalkiis dilay mayd aragteen ya allah idin barakeeye marka insha allahu tabaaraka wataala waxaan ku soo koobaa si- sideedaba waxaad qaraaba ku naqon kartiin ninka tawxiidkaas ciddou sano kelmaddaas waa in la fidiyo la gaarsiiyo shisheeyaha dalka ku soo duulay ayaa mararka qaar fidmo waxay ka dhex abuuraan beelaha walaalaha ah si colaad baahsan u dhex marto dabadeedna danihiisa ugu hirgalaan laakiinse xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa arrimahaasi si aad ah uga hortagta halka warkaasaad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina toogasho ay ku dhinteen tiradad ah ayaa ka dhacday gobol ka mid ah waddanka kanada dalka kanada waxaa ka dhacday toogasho khasaaro badan dhalisay oo lala beegsaday muwaadiniin iyo ciidamo ka tirsan booliiska kanada weerarka waxa uu ka dhacay deegaan baadiyaha dhaca oo lagu magacaabo nova scotia waxaana halkaas lagu dilay ugu yaraan lix iyo toban ruux oo midkood uu yahay sarkaal ka tirsan booliiska kanada sida ay sheegayaan booliiska dalkaas waxaa toogashada fuliyey nin konton iyo kow jir ah oo ku caanbaxay falalka ka dhanka ah amniga sida ay booliiska sheegeen waxaana hadda gacanta ku haya booliiska baaritaano lagu ogaanayo sababta rasmiga ah ee ninkan ku riixay weerarka ayaa soconaya waxaana markaas kadib loo gudbin doonaa maxkamadda waddanka kanada dalalka reer galbeedka xilli uu korona dhibaato ba-an ku hayo ayaa haddana waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro nuucan oo kale ah oo gallaabta nolosha dad badan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa